halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha julaayna waa toddoba sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo xaggiinna halka washington ay ka tahay koob iyo tobankii iyo barhabeenimo saakaya caalamka waxaa si wada jira idinla socodsiin doona xuseen barre aadaniya anigoo ah sahre cabdi axmed waxaa jirta
dhammaan qodobadoo dhan waxa weeye waa howlihii aan qaban annagu aan qaban lahayn weye marka haddii la leeyahay waa in sidaas loo qabtaa waxa weeye waa waa baad oo dee waaba qabanay waana u wadnaa laakiin haddii la leeyahay dowladda federaalka la qabanaysa dowladda federaalka qabanaysa dowladda federaalka anfixinaysa anigu waxaan is leeyahay dastuuriska ma waafaqsana arrintaas
wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland maxamed warsame darwiish oo ka jawaabaya war-saxaafadeed ay dowladda federaalk ee soomaaliya ka soo saartay doorashada jubbaland waraysi ayaanu idinka haynaa waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeya ee tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda afrika ee ka socda waddanka masar oo maraya heer xiiso badan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegeystayaal maqli doontaan balse waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida shaqaalaha gurmadka degdega ah ee gobolka californiya ee dalka maraykanka ayaa qiimeyn ku sameynaya natiijada ka dhalatay dhulgarihii labaad ee ku dhuftay gobolkaasi habeennimadii jimcihii dhulgariirkan ayaa waxaa ka horreeyey mid khamiistii habeennimadii ku dhuftay isla gobolkaasi ma jiro dhimasho ama khasaaro baaxad leh oo ilaa iyo wakhtigan laga soo sheegay labadaasi dhulgariir hase ahaatee dhulgariirkan ayaa sababay in cuntooyinkii iyo badeecadihii kala duwanaa ee yaalay suuqyada gobolkaasi ay khasaaraan islamarkaana ay dhulka kusoo daataan
madaxa u qaabilsan maraykanka wadahadalada taalibaan ayaa ammaanay wareegga labaad ee wadahadalka taalibaan iyo maraykanka ee ka socda qatar salmaan khaliil zaad ayaa waxa uu sheegay in wadahadalladan ay yihiin kuwo midho dhal ah islamarkaasina ay soo gebagabayn karaan dagaalka afghanistan wadahadalka labada dhinac ayaa waxa uu bilaabmay sagaal iyo labaatankii bishii juun ee sanadkan waxaana uu marayaa wareeggii toddobaad ee wadahadalkan oo muddo soo socday subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa washington wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland ayaa sheegay in maamulkiisa ay u arkaan qodobada shanta qodob ee war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya ee soo saartay mid horey loo soo saaray islamarkaasina wakhtigan maamulkiisa uusan doonayn inay u hogaansamaan wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland maxamed warsame darwiish ayaa v o eda u sheegay in qodobadan ay ula muuqdaan qodobadii horey wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalk ee usoo saartay islamarkaasina ay tahay howsha wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland wixii ay qaban lahayd khadka telefoonka ah ee magaalada kismaayo ayaan kula xiriiray maxamed warsame darwiish wuxuuna ugu horreyntii ka hadlayaa aragtida war-saxaafadeedkaasi
wallaahi waxaan ugu aragnaa hadda ka hor habraacan oo kale waa lasoo sameeyey waa isla kii oo kaleeta weeye waxaan u malaynayaa sida dastuurkooda hadda uu caddaynayo oo aada aragteen qodobadiisa horena aan uga wada hadalay waxa weeye doorashada maamul goboleedyadu sida dastuurku qorayo waxa weeye iyagaa u madax banaan abraacan aniga waxa uu ila eg yahay mid xero dhaafa inuu yahay waa garta qodobo dhowra ayaa ku qoran ilaa shan qodob maxaa idinkugu daran oo ku qoran ood dhibsateen waxaan dhibsanay sideedaba doorasho mar haddii la yidhaahdo level heer heer goboleed ah dowladdaas goboleedkaas uu ka dhacayo ayaa xaq u leh inay qabsato waxaa jirta dhammaan qodobada dhammaan qodobadoo dhan waxa weeye waa howlihii aan qaban annagu aan qaban lahayn weye marka haddii la leeyahay waa in sidaas loo qabtaa waxa weeye waa waa baad oo dee waaba qabanay waana u wadnaa laakiin haddii la leeyahay dowladda federaalka la qabanaysa dowladda federaalka qabanaysa dowladda federaalka anfixinaysa anigu waxaan is leeyahay dastuurika ma waafaqsana arrintaas waa gartay haddaan soo qabto qodobka ugu horeeya waxaa la leeyahay waa in liiska odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah ay si wada jir ah ansixi isula ansixiyaan wasaaradda arrimaha federaalka ee gudaha iyo dib u heshiisiinta iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland marka dowladdii federaalka maadaama dalkii dowladdii matalaysay ee tahay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha maxaad ku dhibsanaysaan anigu waxaan isleeyahay dowladdu waxaysan door ku lahayn xaqumale inay tiraahdo sida hala yeelo sida hala yeelo dowladda doorkeeda iyo roolkay ka ciyaarayso doorashooyinka waa la yaqaana annagu but basically horta arrinta siday u socoto waxa weeye shuruudaha kan hadda la qoray waaba shuruudaha annagu aanu marnay already annaga laakiin annagu waxaanu is leenahay in aanu annagu xaq u leenahay sida dastuurka u firsan dastuurkiina waa yaallaa waa tahay qodobka labaad ee asna dhigaya odayaasha rasmiga ah ee jubbaland ayaa la yidhi waxaa jirtay waayadan hadalheyn ku salaysan in odayaal aanan ahayn odayaasha rasmiga ahaa la rabo in jubbaland ay isticmaasho dabcan musharaxiin kale ayaa taladan u tartamaya iyaga laftirkooda arrintaas ka dhawaajiyey marka wadayaashii rasmiga ahayd ee deegaanka laga yaqaana ee dadka deegaanka ahaa ma idinka go-an tahay inaad taladii ku celisaan oo xildhibaanada ay wax ka soo xulaan aad iyo aad bay arrintaa u fiican tahay adeer waxa weye horta jubbaland laba iyo soddon beelood bay ka kooban tahay dadka lagu dhisay odayaashaas boqol iyo soddon iyo shanta ka mid ana koob iyo toban keliyaaba ka joogta oo kagaba qoranba koob iyo toban kano isku beel maaha marka waxa weeye haddee haddii saddex boolood bay ka kooban yihiin koob iyo tobankaas intii kale ayaa qoraya wey intii kale nabadoonada janwanka oo asaligaa baa qoraya waxaa kaloo jira jubbaland marka la aasaasayey halka kan waxaa lagu xareeyay aeroboortka odayaasha egad baa ku xaraysay iyo maamulkii markaas kumeel gaarka ahaa odayaal la xareeyey oo kaararkoodii leh oo diiwaan gashan ayaa joo ayaa iyaguna jooga marka waxa weeye taas dhibaata ma leh koob iyo toban kuna wixii ay beelahay ka soo jeedaan bay qori doonaan kuwa kalena odayaashaas kaleeta ayaa qori doonaa oo nabadoonada janwa waa tahay waxaa qodobada ku jira halka uu ka dhacayo shirka amaba xarunta lagu qabanayo doorashada ee geedu socodka ee jubbaland marka sida hadda loo dhigayo in laga dhigo xarunta qaramada midoobay ee u n cambonka loo yaqaano si loo fududeeyo ayaa la yidhi geedu socodka doorashada arrintaasi ma ku waafaqsantihiin wasaaradda arrimaha gudaha kuma waafaqsana sababta waxa weeye duruuf kale fakartaa ma jirto kismaayo waa nabad weeye ciidan ku filanna waa joogaa ciidan ku filan baanu u qorsheenay magaalada kismaayo ammaankeedana qaramo madowna ma sugto ciidamo kalena ma sugaan ciidamo jubbaland daysaa sugan waata akadeemiyadii booliiska sidaasi ugama fogo waa un magaaladii dhexdeedii marka wakti yar unbaa loo waa isla magaaladii magaaladuna ammaankeeda magaaladaadana ammaankeedu waa sugan yahay akademiyaduna magaaladeeda ku dhex taallaa wax shida ah oo jira hadda ma jiraan maxaa ku diidantihiin macnaha marka haddii laga dhigo halkaasi maadaama musharaxiin kale oo madax bannaan ay tartamayaan say u helaan ayaga qudhooda in meeshan ay u muuqato inay ka fog tahay in cid gaara ay ku shubanaysa ama ay wax wadato maxaad ku diidantihiin akademiyadii hore booliiska anagu waxaanu leenahay akademiyadii hore horta waxa waaye meel dalcada oo hadda facilitation aan lahayn weeye idino kuma jirto muddana lama isticmaalin waxaanu samaynay dhul ka weyn oo ka ammaansan oo magaalada caloosheedii ah oo aanu cid walba international community dowladda federaalka cid alla cidi observara ay daawan karaan oo transparent iyagoo ay dhex joogi karaan ayaanu diyaarinay kharash badanna la geliyey marka ma garanayo maaragtay sabab steebkii wanaagsanba la qabto odayaashii baa la diyaariyey waxaa la yidhi maya dhulkii baa la diyaariya wax lagu qaban laha waxaa la yidhi maya marka anigu waxaan isleeyahay arrintaas xoogaa shuqojuqeynahasa
waayahay sidey waaya sidey doorashada ku dhici kartaa haddii qodobadii ay soo saartay dowladdii aad ka biyo diideen shantan qodob doorashadiina wakhtigeeda uu dhow yahay hadda xulista xildhibaanada lagu jiro see waxay isu qaban karaan war-saxaafadeed baana dowladda ku ballaanay dawaartay abraacad hadda maanta soo baxay kaasaadna arki doontaan hal saac ka bacdina hawada soo geli doona halkaasaad ka dheehan doontaan waxa anaga aragtida iyadoo ay tahay
wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland ayuu kaasi ahaa waa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland maxamed warsame darwiish khadka telefoonka ayuuna goor dhawatay igu warramayay
wax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a odayaasha dhaqanka beelo ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ayaa maleeshiyadooda ugu baaqay inay xabada joojiyaan oo ay xabad joojin sameeyaan warbixin arrintaasi ku saabsan beledweyne waxaa ka soo diray xuseen xasan dhaqane
xabajoojintan waxaa ku dhawaaqay guddi nabadeed oo ay hormuud u yihiin odayaal dhalinyaro iyo ganacsato kasoo kala jeeda gobolada hiiraan iyo galgaduud taasoo loogu talagalay in wadahadal lagaga dhex bilaabo maleeshiyo beeleed ku dagaalamay deegaanka ilguule ee degmada matabaan halkaasoo lagu dilay dad konton qof ka badan odayaasha xabajoojinta ku dhawaaqay ayaa waxa ay kala joogaan magaalooyinka beledweyne iyo gurceel qaar ka mid ah odayaasha reer galgaduud ayaa waxa ay ka waramayaan ujeedada xabajoojinta iyo weliba cidda kasoo shaqaysay hadda niman dhalinyaro ah ayaa waxay dhigeen gogol ewel odayaalkaa isu tegi jiray odayaalkiibay khadka taleefonka iskugu keeneen waxayna u sheegeen inay baaq nabadee jeediyaan intaan baaqa la jeedinna showr baa la kala qaatay oo qolo walbaa way showrtay showrkaasna in baaq nabadeed la jeediyo ayaa ka soo baxay annaga xagganaga waxaa weeye sidaas ayaan ku wada heshiinay annaga xaggeenna marka aan ka hadlaynaa annagu waxaanu ku heshiinay oo nimankaasna aan isku sheegnay annaguna dadkanaga aan u sheegnay in xabadda la joojiyo sidaas weeye baaqu isku dayguna haddee ama waa dhaqan gala ama waa dhaqan geli waayaa wax badan ayaanu isku daynay welina hadda ka hor wax nooma suurtogelin xabadda in la joojiyo xabadda ha la joojiyaan leenna dadka xabadda joojinaya waxuu joogaa hiiraan dadku waa reer hiiraan dalku waa ka dhexeeyaa dadka degmada maxaas iyo u dhexeeya matabaan walaalaha dariska ah waxaan leenahay xabadda joojiyo walaalayaal xabad wiilaa ku dhinta wiil kuma dhasho dalku nabada unku deeqa ahaan leennahay dad walaalahaa tihiin reer hiiraanaa tihiin labada degmo oo maxaas iyo waxaad ka dhexaysaan matabaan waxaan idin leenahay arrinta nabadha lagu soo celiyo waxaan idin leenahay walaalnimo xabadda ha lagu joojiyo walaalayaal waxaan idin leenahay joojiyo waa xaqdarra xabaddu waa walaal la'aan waa wiil la'aan waa xidid la'aan waa diris la'aan odayaasha reer hiiraan ayaa dhankooda ku tilmaamay in dagaalka labada beel u dhexeeya aanu jirin cid faa'iido ka gaartay marka laga reebo wiil la'aan waxaan jeedinaynaa dhibkii meeshaas ka dhacay in loo odayaal yeelo odayaalu dhex marto waxaan u sheegaynaa marka dadka walaalaha oo waxna dhex mareen oo sida hore loo sheegay galgaduud iyo hiiraan u dhexeeya oo cali iyo habariji la yidhaaho waxaan u sheegaynaa habaddaas inaan joojinno meel nabada inaan u aadno meel colaadeed ka guurno dadka walaalaha kala degan galmudug iyo mataqaanaa hiiraan inay walaaloodaan baaqaasaan soo jeedinayna waa baaq nabadgelyo marka nabaddaas ha la soo dhoweeyo waxaan codsanaynaa in la iswalaashado oo dilka lagu bedelo in la iswalaashado in xabadda la joojiyo walaaleena dhanka kalena waxaan codsanaynaa intoo kale in ayaguna jeediyaan waxaan jecellahay wixii dhacay inaannu ku bedelno wanaag xabadda la joojiyo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho labada beelood oo walaalaha oo kasoo kala jooga kasoo kala jeeda galgaduud iyo hiiraan weligood diris bay ahayn cid isku bedelaysaana ma jirto intaasoo qarni dagaalkii socdana cid ka faa'iidi ma jiraan waxaan rabnaa inaan aakhiradeenana ilaashanno dadkeennana ku ilaalinno nabad iyo diris wanaag iyo isla noolaasho iyo wanaag reer galgaduud waxaan ka codsanaynaa nabadaasan qaadanna inay nala qaadaan dadkiina aan wada wacyigelinno aan wada hadalna waxa weeye aan heshiinno xabajoojintan lagu dhawaaqay ayaa waxay daba joogtaa hadal dhowaan uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ka jeediyey guraceel isagaoo ka codsaday odayaasha labada dhinac in ay nabadda ka shaqeeyaan walaalahay reer galgaduud iyo walaalahay riirhiiraan si walaaltinimaha aan uga codsanno ma isqaban karaan inaan dalka dib u dhisayno iyo in meel halkan aan ka fogayn matabaan oo ilguulle la yidhaahdo in lagu daadidaayo dhiig waxaan leeyahay ama reer hiiraan ahaaw ama reer galgaduud ahaaw waa in la joojiyaa dagaalka loona joojiyaa sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaaha yidhaahdo waa in qof walba oo gacan ka geysan karta in dagaalka la joojiyo dadkana layslu keeno ay joojisaa qaybna ka geysataa mar dambe aqbali mayno in wiilala inooga dhintaan macno darro waa inaan nidhaahdaa mar dambe ma aqbalayno in carruurteenna mustaqbalkeeda la xumeeyo waa inaan idhaahdaa mar dambe yaanan fiirsanin khalad aan wax ka qaban karno waa inaan kulligeen idhaahdo wakhtigii dagaalka waa dhammaaday colaadda labadan beelood u dhexaysa ayaa waxay deegaanka ka soo jirtay qiyaastii wakhti hal qarni ka badan xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqaale warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
waa hagaag mar kale subax wanaagsan urur samafal oo mutadawac ah ayaa cisbitaal waxa uu ka dhisayaa degmada awdiinle ee gobolka baay oo baahi caafimaad oo aad u daran ay ka jirto haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh
awdiinle waxa ay ka mid tahay deegaanada ay sida aadka ugu jirto baahi caafimaad mana lahan xilligan cisbitaal dadka deegaanka adeeg caafimaad ay ka helaan ururka samafalka walaalo isjecel ayaa dhismo cisbitaal oo shan iyo labaatan qol ka kooban ka bilaabay degmada awdiinle ee gobolka baay waxayna sheegeen mas-uuliyiinta walaalo isjecel in cisbitaalka laga dhisayo awdiinle ay ka dambeysay kadib markay arkeen duruufaha caafimaad iyo sida dadka deegaanka ay ugu baahan yihiin adeeg caafimaad maxamed abuukar oo ka mid ah samafalayaasha walaalo isjecel ayaa v o a u sheegay haweenka uurka leh ee awdiinle degan haddii ay fool qabato in loo soo qaado magaalada baydhabo kuwaasi oo qaarkood dhiigbax u dhinta halka kuwo kalena iyagoo liita goobaha caafimaadka ee magaalada baydhabo la gaarsiiyo intaas wali ku fikiraanahay baahidunse kadobool kortan bacdal fikir iyo meeraay isu tala walyahanin batay intan meelatan isbitaalka dhasna wal in sheegana dadka adduunyada meel kasta ka rogaan oo reer koonfur galbeed ama dadka soomaaliyeed ama dadka muslimiinta meel kasta rogaan deegaankaas awdiine isbitaal oo hata meel ka dhigay dhigay labaatan shan qol deerow iyo derbishay wareega oo ka kooban dhinaca hooyada dhallaanka lahati dhinaca meelaay isu daaweynta guud lahati dhin kastaba dhiga hata may fadaana hoo ilaahay ogolaada in keedka dhiiga gobolka bay hata meel lankaseed hata gobolka bay maka jarta keedka dhiiga hadda dhiig lan bahad geeka meel lanko dhiig ee balaasa la faday oo balaasa la faday bi balaasa la faday walaas wal leen baahanaay ma in keedka dhiiga la helo wadamada kale ka jaran wali fadaana gobolka bay hata meel dhiiga doonada untii degmada awdiina nagata maxamed abuukar wuxuu kaloo muujiyey inay muhiim tahay dadka deegaanka inay isku tashadaan oo aysan ku tiirsanaanin oo keliya hay-ada samafal insha allahu wali fadaan horto tusaale umutaana tusna wali ogsantinha adduunyadun gargaaraad sugaan iyo walanan nin dhisay dadka leeyin waa waa laak aruuriyay wadamada banaanka laak aruuriyay contribution la aruuriyay hal dolar lama dolar la aruuriyay wali tusna fadaanahay intii wal lama dolar seeda dolar la aruuri barogayni dugsi ka dhisni barogayni isbitaal hela raayu sumisaayida ka dhisni barogayni eela ka qodni haatan wali fadaane baahidan kubi inta isbitaal ka dhisna aqoon-yahanada deegaanka ayaa ka walacsanaa dhibaatooyinka caafimaad darro ee ka jira degmada awdiinle iyo deegaanada hoos yimaada waxayna sheegeen dhismaha cisbitaalka awdiinle ka bilowday inuu ku soo aaday xilligii ugu munaasabsanaa doctor cabdulaahi xasan xuseen doctor sheegow ayaa caddeeyey tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee dalka awdiinle inay ka mid ahayd meelaha hakadka uu galay adeegyada bulshada oo caafimaadka uu ka mid yahay baahida ka jarta deegaanka awdiinle haddii ana ka hadala oo uusan ka baahanye caafimaad ahaan wal olaha kooba kormee runtii deegaankaas waliba waa dowladdii dhexe markii burburtay kadib isbitaalkii dowladdii maalgeliyaasay sihayti kadib horta lan oo keergareeyo ama sublice ama lan oo maaragtay qayb kujaysida horta ma jarna dadka tiimka oo isqabanqaabiyey walaalaha isjeelna runtii eediya may leeraay unka mahadnaqe may weelay wal oo dowlad lanka baahanaya ini suubida iyo maaragtay meelo laku suubi marka haddii isbitaal meelo laku furi waliba naqdaase baahidaas wal cover gareeyow iyo naqdaas runtii taasayti mid waaye antinatal careya leere gudoomiyaha maamulka awdiinle ibraahim maxamed nuur ibraahim kalaay oo isna v o a la hadlay ayaa caddeeyey caafimaadka inuu ka mid yahay waxyaabaha ugu horeeya ee bini-aadanka u baahan in laga habaqtiro wuxuu kaloo soo dhoweeyey dadka deegaanka inay isku tashadaan oo ay dhisaan cisbitaal iyagu ay leeyihiin waliba arday kaalan a buuhidena kaalamo oo geeka maydharaayse nololo bulshada aas-aaska bani-aadanka mana arday inka muhiimsanayd ama waxtar anka lahayti walbadan way ka werweraayay ama ka fikiraayay madan mas-uulka nagdi deegaankaas sad armood oo jarti alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ilaahagii mana arday markay hadeersi caafimaadka ya kamid haytay iibaan iidan ka fikiraay wayba kale kamid haytay dhiniga waxbarashada ya kamid hayti way kale kamid haytay dhanka biyo kamid hayti alxamdulilah mayla raayis group walaala isjeel kaalmoogi oo geekanka muhiimsanaayeen kaalan kamid ya buuhiyen dad walaaleho manaa shacab eh oo isilgaami contribution aruuriyan mana arday isbitaal mana arday nin dhisayan taas runtii maydharaysnuna dhiirgalaningata awdiinle waa deegaan istaraatiiji oo ay hoos yimaadaan in ka badan laba boqol oo tuulo deegaanka waliba hoos ku haysa lama boqol iyo konton tuulo oo yaryar iyo hortata ku kuma deegaanka waa deegaan istaraatiiji ah oo maydharays jidkii inta qasa dheer ilaa baar dheer iyo kikelamana ilaa idoola igeda antana mana kamar iskiray meeligshabtabayo deegaankaas oo mana arday markii una fiirini baahadiis eedan weynta maylarays dadku walaalo in mana iska helgaameen saas daraadiya mana deegaanka deegaan bulshooyinka noolu marka baahada waa isbitaalkan kelima daboolo doono laakiin bilow faylu wuxuuna awdinla ka mid yahay deegaanada ay sida aadka u saameeyeen shuban biyoodkii ka dilaacay dalka sanadii labada kun toban iyo toddobadii iyadoo dad badan oo tuulooyinka hoos yimaada awdinlina ay u geeriyoodeen dawo la-aan darteed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo haatana dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha waxaa magaalada qaahire ka soo diray xuseen saxnuuni inoola socodsiinaya wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha qaaradda afrika
xulalka dalalka kameruun iyo masar ayaa ka haray koobka qaramada afrika kadib markii xalay ay la kulmeen guuldarooyin xulka dalka nigeria ayaa saddex iyo laba ugu awood sheegtay xulka dalka cameruun kadib markii xalay cayaar adag ay ku dhex martay magaalada aleskandariya cayaaryahan odian igalo ayaa daqiiqadii sagaal iyo tobanaad gool u dhaliyey xulka nigeria laakiin xulka cameruun ayaa laba gool oo deg deg ah ugu jawaabay inta aysan dhammaan qaybta koowaad ee cayaarta daqiiqadii saddex iyo lixdanaad ayuu xulka nigeria keensaday goolka barbardhaca kadib saddex daqiiqo gudahooda ayay ciyaaryahanada nigeria dhaliyeen goolkii guusha waxa ayna cayaarta kusoo idlaatay saddex iyo labo oo nigeria guusha ay ku raacday xulka cameruun ayaa haysta koobka qaramada afrika wuxuuna ka mid ahaa xululka ugu adag ee ka qaybgelaya tartanka kubadda cagta ee ka socda dalkani masar dhinaca kale xulka dalka south africa ee loo yaqaano bafana bafana ayaa xalay guuldaro kaga naxsaday xulka qaranka dalka masar ee loo yaqaano faraacinada oo martigelinaya cayaaraha tartanka qaramada afrika cayaarta dhex martay masar iyo south africa oo ahayd mid aad u xamaasad badan ayaa qaybta koowaad ku idlaatay eber iyo eber kadib markii cayaaryahanada labada dhinac ay u suurtogeli weysay inay iska dhaliyaan wax gool ah qaybta labaad ee cayaarta oo labada dhinac weerar iyo weerar celis ahaa ayaa daqiiqadaha hore u suurtogeli weysay inay gool iska dhaliyaan waxa ayna ciyaarta u muuqatay mid lagu darayo waqti dheeri ah balse cayaaryahanka fambinkosi lorja ee dalka south africa ayaa goolka guusha u dhaliyey xulkiisa daqiiqadii shan iyo siddeetan ee qaybta dambe ee cayaarta taasoo hal mar aamusisay shan iyo toddobaatan kun oo qof oo masaari ah oo ku sugnaa gudaha cairo international stadium xulka faraacinada masar ayaa ka mid ahaa xulalka loo saadaalinayay inuu qaado koobka qaramada afrika sidoo kale xiddiga reer masar ee maxamed salaax ayaa furitaanka tartanka qaramada afrika ka sheegay in xulkiisa ku guulaysanayo koobka qaramada afrika ee sanadkani xulka masar ayaa soo badiyey saddexda cayaar ee wareega koowaad ee tartanka qaramada afrika halka xulka dalka south africa ee bafana bafana si darqi ay kaga soo baxeen wareega koowaad ee tartanka haddaba cabdikariin cusmaan joojole oo ka faalooda arrimaha isboortiga ayaa faahfaahin ka bixinaya cayaaraha koobka qaramada afrika ee xalay ka dhacay magaalooyinka qaahira iyo iskandariya cayaarihii xalay dhacay u dhexeeyey xulamada nigeria iyo cameroon waxa ay soo bandhigeen cayaaro aad iyo aad u qurux badan waxaa gooshii hore ku hormaray xulka qaranka nigeria oo dhaliyey labaatanka daqiiqood ugu horeysay cayaarta sidoo kale waxa ay cameroon la soo baxday didiilo aad iyo aad u adag oo qaybtii hore cayaarta ayay weliba inta ka soo aartay goolkii hore ee nigeria ku hormartay ayay mid kale ugu dartay nigeria ayaa qaybtii labaad cayaarta markii loo soo laabtay waxa ay la soo baxday didiilo iyo xifaaltan aad iyo aad u sareysa waxa ayna kaga badisay cameroon saddex iyo labo halkaasna guusha waxay ku raacday xulka qaranka nigeria ciyaartii xalay ka dhacday magaalada alskandaria ee dalka masar cameroon looma rajaynen guuldarada ku dhacday waxay ahaayeen libaaxyada africa heystana horeyna u heystay koobka africa waxay ahaayeen laacibiin isku xiran oo dhammaystiran oo weliba waxaa wata tababare aad iyo aad muhiim u ah laba tababare oo laba laacib oo weliba kala ah sirof iyo gulfert oo weliba aad iyo aad u horumariyey hab ciyaareedka kooxda cameroon marka lama filaynin inay sida sahlan ay uga baxdo isreebreebka wareegga labaad ciyaaraha qaramada africa cayaartii u dhexaysay masar iyo south africa bafana bafana loo yaqaano waxa ay ahayd cayaari aad aad iyo aad u xamaasad badan garoonka stadiumka cairo stadium international stadiumka ee caalamiga ah waa lasoo buux dhaafiyey in ka badan toddobaatan iyo afar kun oo taageerayaal ah ayaa iskugu yimid walow ay yaraayeen taageerayaasha taageeraya south africa cayaartu waxa ay ku bilaabatay si aad iyo aad u qurux badan waxaa fursadaha bilowgii horeba helay south africa koonfurta africa masar ayaa marka labaad iyo saddexaad isku dayday inay goolo la imaato laakiin waa ay u suurtageli weysay cayaartu iyadoo marayso siddeetan iyo shan daqiiqo oo ay ka dhiman tahay inay soo ilaato shan daqiiqo oo keliya ah waxaa gool dhaliyey xulka qaranka koonfur africa halkaasna guushii waxay ku raacday koonfur africa dalka masarna sidaa ayuu uga haray masar waxaa loo rajeynayay maadaama ay ahaayeen faraacinadii ku guuleystay toddoba jeer koobka noocan ee africa waxaa dadkii yowgii aan la sheekaystay ii sheegeen in dhibaatada haysata xulka masar uu ahaa isla qabsi aan aysan isla qabsanin cayaartooyda iyo weliba tababaraha oo aysan la qabsanin tababaraha oo deg deg ku sameeyey isbedeladii laacibiinta uu bedelayey iyo weliba laacibiin aad iyo aad muhiim hore uga ahaa xulka masar oo laga soo tegey marka masar cilladahaas ayaa iskugu aruuray waxaana la dhihi karaa waa rajaxumo soo wajahday xulka qaranka masar maanta ayaa lagu wadaa inay wada cayaaraan kooxaha algeria iyo guinea oo isku arkaya garoonka soddonka juun ee magaaladan qaahira iyo xulalka dalalka madagaskar iyo congo oo ku wada cayaaraya garoonka aleskandariya ilaa iyo hadda dalalka senegal benin nigeria iyo south africa ayaa usoo baxay wareegga saddexaad ee sideeda kooxood kuwaasoo wada cayaaraya maalinta arbacada xuseen saxnuuni v o a qaahira
waa tahay xuseenow aad baad u mahadsan tahay markana codadka kaltuumbacada iyo cabdulaahi goof iyo heestoodan halkudhigeedu yaa hoobeeyo xuseen barre aadan iyo anigoo sahraana waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo